markana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka cawiiska washington waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac
ramadaan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington barnaamijkeenna cawayska iyo caawana qodobadaad ku maqli doontaan aynu ku wada cawayn doonno waxaa ka mid ah weligaa ma aragta mise maqashay qof amirkaan daraadiilkaa iskaga saara marka maskaxdu fikirkii qaladka ahaa baa soo booday waa inaad ka saartaa baan idhi xabaddaa iliga ah goobta ay ku jirto si aad dadka ula sinaato ilkahooda lixda ah dabeetana cawu baan ku fadhiyay cawdii baan soo ilkii baan ku dabay waan saasaan ugu qabtay qabtay qabtay waa mid kale oo ka mid a sheekooyinkii waayaha mirqaanka barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan waxaa kaloo aan idii hayaa inu caawana ku wada cawayn doonaa xubintii alabuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna ka madhnaan doonin barnaamijka iyadoo caawana aynala cawayn doonto fanaanada saare ilays
nasiibka naftayda naftaada ku beegay xabiibi nasab weeya baybi nasab weeya
dee kolley horta fanaanku cabdi waad og tahayoo wuxuu ka turjumaa dadweynaha marka aniga laftarkayguna dee kama midhni meesha barnaamijkuna waa barnaamijkii cawayska washington marka hore ramadaan wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegaystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba bal inta aynaanu gelin xubinta alabuurka iyo weliba sheekadaasi waayaha mirqaanka bal marka hore aynu wada dhegaysanno codka fanaanka cumar dhuulle cali
hadalka kay dabacsanba jacaylku ku dirsada farxadan laga daaliniyo dixbay sheekadoodu tahay na hadalka kay dabacsanba jacaylku ku dirsada farxadan laga daaliniyo dosibadatiyogo muranku waa ogaada dosibadatiyo ilay waxaan murti kugu dolfulay adoo dusha ka xafidiy oo duqaad baan waxaan murti kugu dolfuray hadaad igu diidan tahay marwaankugu gaalayaa naduqaadka qaadhaba haddandar alee ku idhi adigan dumarku jeclaa qalbiga adigow dhawaa duxna ruux kale ma rabo haddaan dar alle ku idhi adigaan dumar ku jeclahay qalbiga adigow dhawaa duxna ruux kale ma rabo darembad iga qabtaa haddayna kala dilaan daraada kuwaanu
codkaasi fanaanka cumar dhuulo cali dhegaystayaal haddii aynu intaasi kaga nimaadno islamarkaana aynu barnaamijkeenna cawayska washington hore ugu sii soconno qoomiyado badan oo ku noola meelo ka mida geeska afrika oo ay soomaalidu ka mid tahay ayaa si joogta ah u isticmaala qaadka waxaana la tilmaamaa inuu dadka qaara saamayn ku yeesho gaar ahaan haddii ay cunaan xaddi ka badan intii ay karayeen iyadoo laga soo wariyey sheekooyin iyo weliba dhacdooyin qaarkood ay mahadhooyin reebaan islamarkaana baryo laga sii sheekeeyo toddobaadkii hore dhegaystayaal waxaad ku maqasheen barnaamijkeenna cawayska washington mid ka mid a sheekooyinka qaadka iyo waayihiisa oo inala wadaagay maxamuud axmed caalin oo ku magac dheer oday oo isagoo hore qaadka u cuni jiray base hadda iska joojiyey waxaana uu caawanaynala wadaagi doonaa sheeko kaloo ka mid ah waayihii uu mirqaanku baday amaba uu soo mariyey ka hor dhici maaye sheekadan oo iyaduna la yaabkeeda xambaarsan ayaynu halkii kasii anba qaadi doonnaa sheekadiina dhex martay aniga iyo weliba maxamuud sheekooyin kalaa jira iyagan oo aada u xiiso badan oo qaarkoodna iyagu ama ay kugu dhaceen ama ad aada u soo joogtay iyadana sheeko kalaa jirtay oo ah saaad u mirqaamaysay inaad iliga iska saartay ama uu kutusay baalki gawsahaagii ama micyahaagii taasina see kugu dhacday iyada laftigeeduna wax jira ayay ahayd oo xaqiiqatan mataqaana ay jira waxay taasina ku dhacday isla gumburaha kun sagaal boqol sideed iyo sideetankii ayaa halkan laga qaxay kadibna waxaa la tegey balugubadle saa runtaa maalintaana baag qaada ayaa lai dhiibay oo aan iibinayey waxaan ahaa muqawadka qoladan la yidhaahdo hase yeeshe markii findhicinka qatiilkahaygii bishladay ee carruurnimo uu mari waayey ayaan toddoba sideed nin weydiiyey ilkahaaga hoose waa imisa deetana nin walba wuxuu aniga ilkahaaga hoose waa lix anigu waan tiriya kuwayga toddoba baan ka dhigaa toddoba ibi ayuun baan ka dhigaa xaqiiqatanna marka la arko ilkahaygu toddobadaa hoose ahaayeen oo dadka shanfoolka laydhaa ayaan ahaa oo laakiin aan la kala garin ee dhoonna wallaahi ma iligii hore ayaan iga dhicin mise shan saddex ilig baa hoosta ka soo wada baxay ma garan karo xaqiiqatan waxaan isla markiiba go'aamiyey ilkuhu sidan cidhiidhi bay isu jiri karaan ee horaan kugu sheego markiiba maska fikirkii qaladka ahaa baa soo booday waa inaad ka saartaa baan idhi xabaddaa iliga ah goobta ay ku jirto si aad dadka ula sinaato ilkahooda lixda ah dabeetana cawu baan ku fadhiyey cawdii baan soo ilkii baan ku dabay waan saasaan ugu qabtay qabtay qabtay waxaan arkay fartayda oo dhiig yari ka dhibicle yeesho bacdii baa gashay aan ku dhufanayay iligayga markii dambena kelbaddii tibiiga aan ku haystay ayaan ku burburiyey iligaygii aakhirataanka guntii maxaar baan ku soo saaray xaqiiqatan markii xinjiro fara badan oo dhiiga aan tufay berkad baan sidhigal berkadiina oof waxa laydhaa baa igu qabatay waayo dee xoog baan u kululaa walaa ilaahay bay iga soo samata bixiyey subaxa marka berkadda maxamed berkadda maxaad u gelaysay garanaya iligii waa kan marqaankaa kudsa waad iska saartay berkadda maxaad ka doontay sa runtaa berkadda waxaan u gelayay xinjirtan inuu dhiiggayga dib xinjirtii ugu soo noqdo maadaama mirqaan badan iigu jiray oo dhiiggaygu fadhiisto oo isqabooji baan lahaa markaa tii baad kusii xanuusatay oof kugu gasho naqaska kugu dhegay haa ilaa iyo markaa subaxii markii waagu baryo waan seexday tii galabnimo ayaan dareemay caafimaadkaygii iyo iligayga halkuu ka dhacay iyo dhibaatadii uu ii geystay ayaa goor dambe ayaan ogaaday waa dhibaatooyinka qaadka uu leeyahay ayuunbay ka mid ahay waa hagaag dee markaa maxaa bulshadii way ku weydiinayaan waa la ogaanayaa in da ili kaa maqanyaya ninkii maxamuuda dhallinyarada ee la arki jiray maxaad ugu sheegtay bulshadii halkay wax kaaga yimaadeen baa tiri saa runtaa nin waxaana iska shooshalayo aan yani waxba ceebtiisaba qarsamo waan waan ka sheekeeyey sidii waxay ku dhaceen taabaan waan ka sheekeeyey marka maxaad u isticmaashay iliga ku saartay iliga waxaan ku saaray saddex arrimood baan ku saaray marka hore bac baan ku lilijiyey bacdii sidaan u dhufanayey waxaan fartii bay kala jeexday kadib kelbad baan u isticmaalay kelbadda yarna calaa tibinta lagu sameeyo hadda baaqigii maxaar baan ku soo saaray intaana dareen xanuun umaan lahayn soo xiisanaysa kumaan muddo waa hagaag Een, hadda dee nin weyn baa tahay muddo muddaa kasoo g- muddaa kasoo dambeysay een, aad u dheer oo dee dabcan soddomeeyo sana iyo dheeraada iligii ma sidii buu kaaga maqan yahay se ma mase waxaa ku hadhay ilaa alaan haddii sawir qayligi sidii buu iga maqanyay oo weliba iligtii k- ku- ilkii kale ku xigay buu waxyeelay oo imanka qaar mataqaa inkastoo mar labaad haddana shiligaga dhacay isla mirqaanka laftigiisii oo aan nin jiray laakiin iligaa sidii buu igaga maqanyay aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay maxamuud axmed caalin oo sheekadaasi inala wadaagayey shilkaasi oo galay oo isaguna la yaabkiisa wata iyo weliba khasaaraha ka dhashay waxaad ku maqli doontaana barnaamijka cawayska washington ee soo socda haddii alla idmo markana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan waraysi ay barnaamijka cawayska washington siisay fanaanada saare axmed cabdilaahi oo ku magac dheer sahra elays kaasoo ay nagula wadaagi doonto qaybo ka mida fankeeda bal marka hore sahraan ku soo dhoweeya barnaamijka cawayska washington aad baan u dhawaanayo waad mahadsan tahay adiga iyo howlwadeenada v o edaba aad baan u salaamayaa waa mahadsan tahay rabadaan kariim baa kule waayo ramadaan kariim baan mar kale ku leenahay dee ramadaanti baa lagu jiraa een, kolley een, saan filayo xilliga ramadaanta qasiidooyin badan iyo nebi amaan badan iyo waxyaabo badan oo bulshada lagu baraarujinayo bisha laga een, laga faa'iidaysto oo la cibaadaysto ayaad kolley soo saarteen baan filaya haddaad mid iyo laba inoo soo qabato maxaa ka mid ahaa een, waxyaabihii ugu dambeeyey een, sarah iyo walaalo horta in kolley dee rabadaanta wad isku ogtahayo waxaa la sameeyaa uun qasiidooyinka iyo unbaa nebi ammaanka unbaa la qaadaa iyo allabariga Een, kolley dhowr qasiidaanu soo saarnay ilaa lix qasiidaan soo saarnay marka maxaa la yidhaahdaaye kolley xabad qasiidaa baan kuu soo qaban lahaa qasiidada iminka kuu soo qabanayo een, waxaa iskale in- ereyada waxaa iskale in yaroo la idhahdo maxamed cabdi guuleed ayaa iskale Een, laxankana waxa saaray een, karoone Mhm.
dhowr qof baanu ku qaadana aniga iyo saada qaran iyo fayse fayse yar fayse gaashaan ayaanu ku qaadaynaa ah, saddexdeedaa qof baa qaadaya si wanaagsan waxay ka hadlaysaa uun ma garanaysaa nebi ammaanna weeyaan waa duco waa rabadaan dhowr bay isugu jirtaa
bulshayahay dhammaan dhammaan waa bushaare balbaraarugo dhegaha dhegaha dhegaha u banee balbaraarugo dhegaha u banee bulshayahay dhammaan dhammaan waa bushaare balbaraarugo dhegaha dhegaha dhegaha u banee balbaraarugo dhegaha u banee
waxaa inoo bishay bishiyaan sugayne barakada lahayde bilowgiiyo dhexdiyo baaqiga dambana khayrkana badsho buugga alle wax dhigo waxaa inoo bishay bishiyaan sugayne barakada lahayde bilowgiiyo dhexdiyo baaqiga dambana khayrkana badsho buugga alle wax dhigo
Yo aleheena bari intad bohol ku dhicin bishu waa bishii boqorkeenu yidhi ruuxii badqaba badqaba badqaba bukaanaanu hayn ruuxii badqaba bukaanaanu hayn bishu waa bishii boqorkeenu yidhi ruuxii badqaba badqaba badqaba bukaanaanu hayn ruuxii badqaba bukaanaanu hayn adoo laga boglay weliga la cuno beentiyo naxliga dadkayga u kabay baa baahida simo sadaqada basho beegsada wanaag adoo laba boglay weliga la cuno beentiyo naxliga dadkayga u ka baydh baahida simo sadaqada basho beegsada wanaag
saar haddaynu qasiidada intaa kaga nimaadno oo aynu dhinacii dabcan de heese kala duwan baad muddooyinkii dambe iyagana soo saartay oo ka hadlaya noloshan caadiga ah iyo waayaha kala duwan aynu ku nool nahay haddaan soo qabtay iyadana heesta nasab bal heestaas iyadana nooga waran walaal heeskaasi waxa weeyaan een horta waxaa la yidhahdaa nasab baa la yidhahdaa nasiibka naftayda naftaada ku beega walee nasab weeye marka maxaa la yidhahdaa yey in waxay le laab saalax baa leh xasan salebaan baa sameeyey xasan baa leh haye ha xasan saleebaan baa sameeyey laab saalax baa leh laxankana waxaa sameeyey een maxamed biike haye bikeena waa saaray marka sida heesta ka muuqata saara een waa waxa weeya qof ku faraxsan inay qofkaasi calaf isu yeeshaan oo isku beegmaan islamarkaana maxaan ku idhaha u mahadnaqaya nasiibkii M- qisada iyo weliba ujeedada iyo nuxurka heesta een, maxaad nagaga kordhin kartaa wallaahi walaalo een maxaa la yidhahdaa horta heeska waxaan ka codsaday abwaanka xasan mm, laab saalax baan ka codsaday hees baan ka codsaday marka anigu marka heeskan uu iisoo sameeyey marka in hees wuxuu ka hadlayaa nasiibka naftayda naftaada ku beegay macnaha qof een, kaan doonaya mar hadduu ilaahay igu beegay oo kale aan jeclaa ilaahay igu beegay weeyaan marka waa jacayl laba qof oo isjecel weeye waan gartay markaa markaad leedahay een, xasan anaa ka codsaday dad xasanna waxa badan gow ka soo siiyey ma waxaa jira wax gaara oo maxaan ku idhaha sahra een, nasiibkaa ku beegay oo heestuna ay ku saabsan tahay wallaahi horta cabdi waaba iska fiicnaan layde way iska way iska wanaagsanaan lahayd in la isku kaayo beegee mid ah laakiin iminka horta maba hayno laakiin dee kolley horta fanaanku cabdi waad og tahayoo wuxuu ka turjumaa dadweynaha ayuu had iyo jeerale ka ka turjumaa macnaha dee wixii dadweynahaasi is odhan lahaayeen buu qofka fanaankuna ka turjumaa marka aniga laftarkayguna dee kama midhnin meesha marka dee ma hayno insha allah khayr bay noqonoo wuu iska iman doonaa marka marka hadda marka hadda intii marka marka hadda intii ku beegan baa kusii xoqanaysa oo sii adeegsanaysa waa kaa marka intii dee isku beegan ahey ayaanu leenahay isku beegnaado wanaag ku beegnaada waan leenahay waagaag haddaynu eraya laba ka soo qabanay iyadoo coda heestii beydkee baad soo qaban lahayd walahi beydka horaan kasoo qaban laha kulley macaan de nasiibka naftayda naftaada ku beegay wale wale wale nasab weeye xabiibi nasab weeye ha mar raawaahid marka baby iyo baby iyo waxana dee anigu cabdiga kulleyba waan dadka marka maaragtay waxaan ahay dadka aad u- dhaqanka u jecel baan ahay oonan waxyaabahaas shaqo ku lahayno axmedul ibraahim furlaa markuu ii tumayey ayaa eh, dad badan oo meesha fadhiya waxay igu yidhahdeen sahrayda maxaad ugu dari weyday baby maxaad ugu dari weyday waar anigu babyda ciyaalkaan u aqaana ayad waxaanad ka sheekeynaysan ma garanaye
haye haye haye deedna ku dar bay ku yidhahdeen oo waa ku daray anigu marka iminka markaan meelaha ka markaan iminka meelaha ka qaadayo haye markay halkaa gaadho waan qoslaa marka babydaad ku qosashaa miya ilaa markay gaadho anigu waan qoslaabaa haddaan xitaa aroos ka qaadayo haddaan meel xaflada ka qaadayo waa lagu casriyeeyey maystiri marka xabaddaasi oo casrigii dambaa loo raaciyey aad iyo aad waa lagu casriyeeyey si jiilkii hore iyo jiilka dambe ba ay u fahmaan si ay u fahmaan ayaa laga dhigay kolley de ha abwaankuna runtii wuxuu sameeyey riyaad macaan abwaano fara badan baan anigu ka qaatay heesaha abwaanadayda dee dal iyo dibadba inta wax ii dhiibtay oo dhan bada iyagana waxaan leeyahay aad baad abwaanayaal u mahadsantihin baan leeyahay mar raawaahid heestaasi nasab baynu dhegeystayaasha usiin daynayno ahaynala dhegeystaan
nasiibka naftayda naftaada ku beegay wale wale xabiibi nasab weeya baybi nasab weeya
nasteexailmeye nacaybkumooyin waxaan waxaan nudubtiisa ahay nabarkiisa ah nugeelka jacaylka indhaha naxariis nasteexailmeye nacaybkumooyin waxaan waxaan nudubtiisa ahay nabarkiisa ah nugeylka jacaylka dhexdanta qalbigayda naaruudha ku duuri nikaaqa ku baadha anaa naxligiga dhibtada nace dhibtada nace dhibtada nace dhibtada nace dhexdanta qalbigayda naaruura ku duuri nitaaqa ku baadha anaa naxlibiira dhibtada nace dhibtada nace dhibtada nace dhibtada nace sidaanu nagaani natiijo samaatay wayaan wayaan wayaan nolosheenu wayaan nolosheenu sidaanu nagaani natiijo samaatay wayaan wayaan weya nolosheenu macaane nolosheenu nasriga carabkeena nuurka kulamaani naqweeye hilaacay waxaan waxaan nudubtiisa ahay nabarkiisa ah nugeelka jacaylka nasriga carabkeena nuurka kulamaani naqweeye hilaacay waxaan waxaan nudubtiisa ahay nabarkiisa ah nugeelka jacaylka dhexdanta qalbigayda naaruudha ku duuri nikaaqa ku baadha anaa naxlibiira dhibtada nace dhibtada nace
waan ka xumahay dhegaystayaal wakhtigoon inoo saamaxayn daraaddii halkaas ayaan ku arkin doonaa waraysiga waxaynanu halkaasi kasii anbaqaadi doonaa barnaamijyadeenna caweyska washington ee soo socda guud ahaana toddobaadkan intaas ayaan kusoo gebagabayn doonaa barnaamijkeennii tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo aad buu u mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwac oo barnaamijka cawiiska washington inala socodsiinayay kaasi ahaa